You're with SBS Radio.
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka golaha shacabka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa si rasmiya waxa uu la wareegay xilka islamarkaana uu kala wareegay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka rofesor maxamed sheekh cismaan diwaari kaasoo kal hore xilka gudoominimo ee golaha baarlamaanka soomaaliya iska casilay munaasabad koobnayd oo ka dhacday xarunta villa hargeysa ee fadhigoodu yahay golaha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiiro qaar ka mida xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya iyo mas-uuliyiin kala gedisan oo lagu casuumay munaasabadani xil wareejinta gudoonka cusub ee golaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo goobta ka hadlay ugu horeyntii ayaa waxa uu sheegay in gudoomiye maxamed sheekh cismaan jawaari uu ka mid yahay halyeyada dalka usoo adeegay waxaana uu tilmaamay inuu joogtayn doono la tashiyada uu la samayn doono gudoomiye jawaari maadaama uu yahay nin qabiila oo wax badan markaasi laga kororsan karo mudane gudoomiye maxamed sheekh cismaan jawaari aniga waxaan aaminsanahay ummad walba waxay leedahay aqoon-yahano dad wadaniyiin ah oo u soo shaqeeyey ama u taagan horumarinta waddankooda mudane guddoomiye waxaad ka mid tahay dadkaas ummad walbana horumarkeeda wuxuu ku xidhan yahay sida ay u qiimeeyaan dadka u soo shaqeeyey oo waddankoodii u soo adeegay waxaan aaminsanahay waxaad ka mid tahay kuwa ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ay qiimayn doonaanaad ka mid tahay mudane guddoomiye halkan waxaa fadhiya golihii shacabka oo aad in muddaa isla soo shaqayseen oo runtii aan aaminsanahay horumarka la sameeyey qiib inay ka ahaayeen oo aan aaminsanahay shacabka soomaaliyeed ayaguna inay ku faani doonaan shacabka soomaaliyeed ay ku faani doonaan golaha shacabka oo xaqiiqdii u soo dadaalay naf u huray u soo istaagnaa meelo fara badan oo khatara naftooda u geliyey sida ay ugu shaqayn lahaayeen qaran soomaaliyeed dib u dhiskiisa ay ugu shaqayn lahaayeen waxaan aaminsanahay arrinkaas asaga laftiisa waa shacabka soomaaliyeed golahan wuxuu mudan yahay inay xusuustaan mudane guddoomiye waxaan joogtayn doonaa la tashigaaga inaan kula tashado mudane guddoomiye waxaan joogtayn doonaa dadkii khubarada ahaa oo hawshan kula bilaabay iftiimiyeyna meeshaan u soconno ayagana inaan mar walba la tashan doonno mudane guddoomiye annaga waa ku sugootinay ma ku dhahayno mar labaadaan ku soo dhowaynaynaa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ku soo dhowow guddoomiyihii hore ee golaha shacabka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa munaasabadaasi isna ka jeediyey khudbad uu kaga hadlayey waxyaabihii u soo qabsoomay iyo ajandooyinka hor yaalla golaha baarlamaanka soomaaliya shintiriska golaha shacabka waxaa ka mid ah in maalin kastoo axad ah loogu talagalay in xukuumaddu laga dhegaysto wixii horumar ah ee xukuumadda barnaamijkeeda ugu hirgelay ama wixii caqabad ah oo oo ka jira ama sidii sida xeerhosaarku u qabo haddii ay jiraan xildhibaano u baahan in loo yeero wasiir ama wasiiro ka tirsan xukuumadda si su-aalo oraaxeed ama caddaymo loo weydiiyo barnaamijkan weli si buuxda uma dhaqangelin barlamaanka tobnaad weli si buuxda ugama hirgelin waxaan ku talinaynaa in dib loo in dib loo soo nooleeyo oo xildhibaanada iyo guddiyada falahaba lagu wada baraarujiyo oo ay fiirina u yeeshaan xagga qorshe howleedka guddiyada golaha shacabka si waafaqsan xeer hoosaarka golaha intii lagu guda jiray fadhigii labaad waxaa si dhow aan ula howlgalay guddiyada joogtada ah ee golaha kuwaasoo guddi walba uu soo gudbiyey qorshe howleedkii guddi walba ku howlanaa ilaa kuna wada dhan yihiin xilka guddi walba oo ku abaaran xagga sharci dejinta xagga korjoogtaynta xagga matalaada dadweynaha tababarada cilmi baarista iyo wixii la mid ah oo wada mudaysan iyo miisaaniyadda ay u baahan yihiin in lagu fujiyo qorshahan wuxuu ku fududaynayaa isuduwidda howlaha guddiyada golaha iyo golahuna wuxuu qorshahan ansixiyey shantii disembar laba kun iyo toddoba iyo toban sida ka muuqata lifaaqa sideedaad guddoomiyihii hore ee golaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya islamarkaana beeniyey in la xaday dastuurka soomaaliya kaasoo uu sheegay inaanay waxba ka jirin islamarkaana uu si rasmi ugu wareejiyey guddoomiyaha cusub ee golaha baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan mudane guddoomiye ugu dambayntii aan si gaar ah ugu wareejiyo igana guddoon nuqulka asliga ah ee dastuurka oo nuqul rasmi ahaan ay ergadii qaranka sida kumeelgaarka u ansixisay kowdii disembar laba kun iyo labaiyo toban oo shaabadaysan oo saxiixan guddoonka golaha shacbigana lagu soo wareejiyey kalfadhigii koowaad kulankiisi toddobaad ee ahaa toddobadii sebtembar laba kun iyo labaiyo toban sida ku aad ku arki doonto lifaaqa toddobiyo tobnaad iyadoo ay goobjoog ahaayeen laba boqol iyo siddeetan dhibaan marka dastuur la xadayna jiro mid dhumayna ma jiraan shaabadiisu yahay gudoomiye waxaan allah subxaanahu wa tacaala kaaga baryaa in xilkan uu kula garab galo waxaase ugu muhiimsan oo aan jeclahay inaan kugu wareejiyo guddoonka aan kugu wareejiyo dukumentiyaalkaas ayagoo kulligooda ah electronic ayagoo soft ah waxaase dee ugu muhiimsan inaan kugu wareejiyo hogaaminta laba kun iyo labaatan iyo toddobaatan iyo lixdan gudoomiyaha cusub ee golaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxaa horyaala shaqooyin aad u adag oo badan oo la xidhiidha baarlamaanka soomaaliya kuwaas oo laga doonayo inuu markaas halkaa uu kasii ambaqaado
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.